aada iyo aad ayaa umahadsan tahay waa dhawahay mahadsanid waayahay marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa xaalada guud ee gobolka banaadir maadaama xoqeynihii gobolka aad tahay xaalada guud alxamdulilah way fiican tahay gobolka banaadir waa waa meel fiican buu ku sugan yahay alxamdulilah amniga waa maalinba maalinba kale ku fiican yahay marka waakaas waayahay maxaa isbedelo aad samayseen tan iyo marka aad tagdeen
runtii isbedelada aan aan sameynay ama muuqan waxaa kamid ah isku xirka bulshada oo aan lasii lasii lug lahaanay oo waxaa kaloo kamid ah waxaan noqonay maamul oo meel kastaba ama dhanka degmooyinka guddoomiyaha degmooyinka ama maamulka gobolka banaadir oo kusoo jiidiya haween oo karti leh aqoona u leh shaqooyinkii qabanayaan waxaa isbedelo oo bulshada ay soo dhaweysana kamid ah in oo taageero weyn aan u nahnay kobcinta horumarinta dhalinyarada ku nool gobolka banaadir iyo haweenka gobolka banaadir waxaa muuqaal iyo tusaale u ah habeenkii aan kubada lagu ciyaaray ciyaaraha degmooyinka stadium collis oo isheeg ugu horeysay muddo soddon sano kadib lagu ciyaaray groundkaas sportiga waxaa kaloo aan runtii iisheegeen haddana aan ka shaqeyneynaa kobcinta horumarinta dhaqaalaha haweenka waxaan soo dhaweyneynaa bandhig oo carwo oo aan kusoo bandhigeyno hidiyi dhaqanka iyo farshaxanka ay ka shaqeeyeen haweenka gobolka banaadir marka runtii isbedelo badan oo bulshada lug ay ku leedahay aan maalin iyo iyo habeenba usoo taagannahay aan ka wada shaqeyna aniga annaga iyo maamul ahaan iyo bulshada gobolka banaadir waayahay subeyba marka loo fiiriyo maamulka gobolka banaadir waxaa u badan dhalinyaro oo qurbi joog ah dhalinyaradaasi qurbi joogta ah dalka maxay kusoo kordhin karaan maadaama qurbaha aad ka timaadeen oo dalka inta badan aada la socon xaaladiisa runtii qurbaha ka imaanshadiisa un waxaa noogu soo biirtay inaan aan aan ka isheegeen aan kusoo noolaanay dalal oo maamul wanaag aan kusoo aragnay dalal oo maanta aan rabno inaan la tartanno qaabkay u dhisan yihiin qaabka ay isheegeen ugu shaqeeyaan bulshada marka waxaa isleeyahay waa waa cilmi iyo fikrad oo aan u baahannahay nagu soo biirtay taasun baan isleeyahay dadkeenii qurbajooga kusoo biiray maamulka inaan aan aan aan ishe kusoo biirinayno dalkeena waxaana kamid ah runtii qaabka hadda uu maamulka u shaqeeyo daahfurnaanta uu yahay qaabkaan usoo aruurino canshuuraha maadaama aan nahnay maamulka ugu horeeyey oo maamul goboleeda marka la fiiriyo oo asaga sheeg maalgeliyey inuu samaysto barnaamij oo technology ku saabsan oo informationka oo waxaan soo aruurinay iyo qaabka wax u bixineynaba aan la wadaari wadaagi karno bulshada marka qurbo kusoo qurbo kusoo noolaaday laakiin dalkana faa-iido fiican faa-iido weyn u ah baan nahnay waayahay marka loo fiiriyo gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho dhowaan waxa uu ballan ama shaqa abuur u sameeyey dhalinyaro gaaraysa kun qof kunkaas qof siday la rabay ma u dhaqan galeen mise waxaa jira weli dhanka qabaa-ilada lagu lafaqo oo garwation lagu raadinaya in lagu keeno dhalinyaradaas
waa mahadsan tahay kunka shaqaaleynta oo aan ku lug leenahay oo noosoo bixiyaha noo soo marsiiyey wasaaradda maaliyadda oo haddana anaga aan aan maareynayno waxaa runtii aan ku xulaynaa dhalinyaradan si daahfuran oo cadaalad ku sugan dhalinyarada waxay kasoo codsadeen shaqaaleynta degmada ay degan yihiin ay ka tirsan yihiin intixaamay soo mareen wareysi ay soo mareen runtii mar waxaan xasuustaa anoo akrinaya waxa oo degmada hodan ay soo bandhigtay social media oo qof uu comment ka dhex shaweeriyey sidii u n t ba imtixaamadan ama wareysiyadan loo gelayaa degmooyinka marka mid garabation ku saabsan ma aha mid waxaa weeye dhalinyarada iyo aqoonta iyo iisheekeen firfircoonida uleeyihiin degmadooda iyo sidii ay usoo bandhigtaan codsigooda ku xiran haddana hadaa idinkuu sii daro waxaa soo gudbay dhalinyaradaas qaar kamid ah gobolka banaadir bay hadda iisheeg codsigooda yaalaan sidaasi si lamidna ayagan imtixaamo baa laga qaadayaa waxaa iisheeg goobjoog ka ah guddiyo kala duwan oo imtixaamadaasna ayagana dib u fiirinaya marka waxaan isleeyahay oo markii ugu horeysay oo dhalinyarada loo hiiliyey oo la dhihin qof oo kuwakiisha ama graation qof ku imaadana la siinaynin fursada ugu horeyso adigu waxaad tahay qof dumar ah gobolka banaadirna waa markii kugu horeysay oo xil aad ka qabato aan kugu sii daro ma aha xil aada u yar waa xilkii aadka u weynaa gobolkii banaadir baad waxaad ka tahay xoqeeyihii guud gobolka banaadir marka aada sidaas u fiiriso marxaladihii aada soo martay iyo maanta meesha aada marayso bal iga waran maxaa isbedel aada dareemaysaa isbedel oo maamul ahaan runtii oo aniga dhankii ku saabsan hadaa su-aasha fiican ufahmay waa isbedelo fara badan runtii wixii shaqo ka socota gobolka banaadir aniga bay igu bilowdaan anigana bay ii sheegeen igu soo laabtaan marka waxa aan ka ahay xubin ama ka ahay team gudoomiye-degenadeeda gudoomiyihii saabid cabdimaxamed dad oo runtii wada shaqayn buuxda ah marka isbedeladaasna keligay ma ma sameeyo waa isla wada sameynaa waayahay sumeyo ugu dambeyntii bulshada caawa kaa dhegaysanaya guud ahaan caalamka iyo reer baydhabo maxaad u sheegi lahayd reer baydhabo waxaa u sheegi lahaa inaa wada salaamayo iyo in oo maxaa la dhahaa insha allah aan ka ka wada shaqaynayno sidaan kugu soo dhawaan lahayn sidii oo jidkeenan oo ex control afgooye ilaa baydhabo si ammaan ah aan ku wada iisheeg isticmaali lahayn oo dhaqaalaheena iyo wada socodkeena uu kusii iisheeg kasii bato siduu hadda yahay aan iisheeg fursadaha iyo nolosha inta ka abuurmaysana waxaan rajaynayaa inay ka abuurmato baydhabo waxaan isleeyahay governor tore wadheere iisheeg waa nin aada iyo aad maanta iisheeg uga shaqaynayo horumarka gobolka by marka insha allah waa waxaan aan leeyahay guuleysta iyo inaan xiriirkeena insha allah wuu sii wuu sii adkaanaya wuu sii wuu soo wuu skusii dhawaanaya insha allah